حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حدثني ابو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها فقال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت
المسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا دسوا لكم أفكارهم دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا واخذتم بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan meel weliba oo aad joogtaan kuu soo dhowaada xalqadii toddobaad ee barnaamijka muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cowlamada kaas oo ah barnaamij toddobaadla ah oo aan ku fallaanqayno duulaanka macnawiga ee gaalada galbeed iyo kuwa bari ku qabsadeen caalamka islaamka wadiiqooyinka loo marayo ahdaafta laga leeyahay iyo weliba habka ugu munaasabsan ee looga badbaadi karo makrigaas ay hormuudka ka tahay yahuudda ee ku wajahan bulshada muslimka ah ee ku nool dunida muslimka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaa igala qaybgeli doona qaar ka mid a aqoon-yahanka iyo culimmada soomaaliyeed mar kale ku soo dhowaada barnaamijka
وتنبهوا وترقبوا الكافرون هم هم إن شرقوا أو غربوا
xalqadii ugu dambaysay waxaan ku fallaanqayna kuna lafagurnay hanaqaadkii reer yurub ama reer galbeedka saliibiga ah iyo fursadaha u suura geliya inay soo fulaan masraxa dunida kuna guulaystaan hanashada hoggaanka dunida kadib muddo qarniyaha oo ay ku jirtay gacanta muslimiinta haddaba xalqadan oo ah xalqadii toddobaad ee barnaamijka waxaan ku bidhaamin doonnaa sidee buu xaalku noqday markii muslimiinta lagala wareegay hoggaaminta dunida maxaase laga dhaxlay maqnaashaha nidaamkii islaamiga ahaa ee muddada dheer soo maamulaya caalamka islamarkaana gaarsiiyey horumarka iyo ilbaxnimada islaamku la yimid waa mowduuca aan ku gorfayn doonno xalqadeenna tan ah insha allah run ahaantii musiibo weyn ayay dunida uga dhigneed in la xidhiidda siibo awooddii muslimiinta ee hoggaaminta dunida taas oo si isku mid ah u saamaysay bashariyadda oo dhan gaal iyo muslimba maxaa yeelay waxaa meesha ka baxay tusaalihii saxda ahaa ee ilbaxnimada dhabta ah taas oo fursad ballaaran siisay afkaartii munxarifka ahayd una suuro gelisay inay fagaaraha ku keli noqdaan ummaddana ka fidneeyaan diintooda rabbigooda aakhiradooda akhlaaqdooda iyo bini'aadinimadooda marka aan sidaas leennahay waxaan ula jeednaa inay gebi ahaanba meesha ka baxday xigmaddii uu allaah u soo saaray ummaddan ee ahayd inay hagto dadka oo dhan kuna hagto dariiqa saxda ah ee uu allaah tilmaamay allah subxaanahu wa tacaala isagoo ka warramaya tilmaamaha ay ummaddan ku noqotay tan ugu wanaagsan ummadaha wuxuu yidhi كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
sifooyinkan wanaagsan ayuu allaah geliyey khayriyadda ummaddan kuna noqotay tan ugu khayrka badan ummadaha waxaana markii ay u istaagtay gudashada risaaladeeda ay ka saartay mugdiyadii ay ku jireen una saartay nuur iyo iftiin balse markii ay kadib dhacday gudashada risaaladeeda waxay fursad siisay daaquudkii kaasoo isballaariyey kadibna dadkii ka saaray nuurkii islaamka una saaray gudcur iyo mugdi allah subxaanahu watacaala wuxuu aayad kale oo qur-aanka ka mida ku yidhi الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون markii ay taag daraysay awooddii muslimiinta ayna gabeen hogaamintii dunida waxaa caalamka majaraha u qabtay saliibiyiinta reer galbeedka waxaana meesha ka baxay faridda wanaagga iyo reebidda xumaanta sheekh cabdiliilaah oo ka mid a culimmada martida ku ah barnaamijkan ayaa isdultaag ku samaynaya marxaladii kala wareegga aheyd ee islaamku banneeyey hogaaminta dunida iyo hanaqaadkii reer yurub iyo sida caalamka ugu fiday fisqiga iyo fasaadka markii allah la caasiyey waxaan soo sheegnay islaamku inuu ummadda hogaamin jiray oo caalamka inuu hogaaminayey laakiin bedel weyn baa caalamka islaamka ku dhacay dibu gurasha ayaa islaamkii ku dhacay goorma ku dhacay cindamaa inxarafa can ilmanhaj ilxaq markii xaqan laga leexday xaqii midka ummaddu ku midaysnayd kitaabkii iyo sunnihii la wada haystay ummaddii midaysnayd ee dawaa'if iyo aan lahayn ka isku tagsanoo iyagu dagaalamaya aan lahayn lala imanayey de wixii ilaahay ku faray macaasida laga dheeraanayey ummaddu khayrka isfaraysay sharkana iska reebaysay markii intaa laga tegey ayaa ummaddii waxaa ku dhacay inay daciifnimo ku dhacdo oo wahan uu ku dhaco wahan wax la ku dhaco wahan daciifnimo ay ku dhacdo kitaabkii iyo sunnadii masdarkii cizada ah ummadda ahaana iyo lagu liibaani jiray sharafta lagu lahaana way dhumiyeen ummaddu markay dhumisay markay baxeen markay noqdeen dawaa'if noqdeen madaahib iska soo horjeedaan noqdeen jihaadka markay ka tageen ay u leexdeen xagga maaragtay adduunyada macmacaankeeda iyo iyo dhaldhalaalkeeda marka zaman kastoo ay muslimiintu noolaayeen oo noloshooda marba kii hore wuu ka xumaa hadday maanta aada u qarrimaayeen berri arrintii ka xun bay gelayeen sida maantaba dee halka u dambeysa aan taagannahay aad moodo waxay noo hadhabay inaynan jirin amarku markii dambe wuxuu gaadhay inay iska dhaafaan ummadda hoggaankeeda gacantooda ka baxo oo hoggaankii gacanta ugu dhaco likayrihim oo hoggaankii ummadda hoggaaminteedii ama caalamka hoggaankiisii uu gaalo gacanta ugu dhaco ashraar annaas ugu dhaco yuhuud iyo nasaara ugu dhaco min alurubiyiina wa kayrihim kuwaasuna ka faa'iidaysteen ducufkaas iyagoo ka faa'iidaysanaya qolyahaasu dacifanimada iyo duulinimada muslimiinta ku timi marka duulinimadaas laba dhinac bay ka socotaa iyagoo diintoodii ka tegey iyo iyadoo adduunkii lagala tartankii adduunka lagaga dheereeyey oo laga xoog roonaado laga awood roonaado xagga caskariyan iyo maarata iyo sanaaciyan iyo maarata laga laga lagaga dheereeyey oo shirkooda laga gaalana shirkooda ay ka shaqeynayso maalin kasta ay dee duminayso wixii isugu toosaba muslimiinta ay ka duminayso labadaa dhinac baa shirka uu ka socdaa iyo daciifnimadu way ka timi marka dhinac kasta waxaa gaaladiiba maanta hogaankii qabatay xaggii dhaqaalaha xaggii siyaasadda xaggii caskariga xaggii maaragtay thaqaafada iyo dhaqanka iyo hidihii gaala maanta looga dambeeya saaad ogtihiin nimanka hawlaa kuwaas maaragtay ishraartaas min alyahuud iyo nasaara ayuu ku dhacay iyo iyo cabadatlbaqar iyo hunuud iyo wax daran ba adduunka maanta ayaa maarata hogaanka u sida iyo mulxidiin oo ruush iyo wax daran ayaa maanta iyo calanka u sida iyo china iyo quwa duwal cudmaa lagu magacaabaa arrintaa waxaa sheegay nebigu sal slam uu sii sheegay in waxaas u dhici doonaan saxaabadiisa wuu sheegay qaala sala allahu alayhi wasalam yuushaku an tadaacaa calaykum alumam kama tadaaca alakalatu fii qascatiha waxaad ku sigaanaysaan ama ku dhowdihiin inay isugu ken yeedhato ummaduhu isugu ken yeedhaan sida dadka wax cunaya hebelow kaale ila cun la isugu yeedho xeedhada ama saxanka la isugu yeedho qaaluu saxaabadii waxay odhanayaan amin qilati naxnu yowmaidin yaa rasuul allah maalintan ma dad yar baan mana laga badan yahay yaraan baana lagu duulaysanayaa miya qaala inakum yowmaidin kahiir maalinta aan sheegaya waad badan tihiin waad badan tihiin walaakinakum guthaaun ka guthaa'i sayl waxaa tihiin daadxoor sida daadxoorta biyaha daadku ay wadaan oo kale wax jilliitaa tihiin waxba tarra aan lahayn walayanzicana allaahu almahaabata min suduuri acdaa'ikum ilaahay wuxuu qalbiga gaalada iyo qalbiga cadowgiina ka saarayaa inay idinka cabsadaanba oo idinka hibaystaanba wala yakdifanna fii quluubikum alwahna ilahay qalbigiina wuxuu ku tuuraya wax la yaqaan wahan daciifnimo iyo liidnimo qaaluu wama alwahnu yaa rasuula allah nabi allow wahanku waa maxay bal noo sheeg qaala xubu dunyaa wa karaahiyatu lmowt maantana meesha lanaga haysto lanaga soo galay ee jihaadka loo diidan yahay ee looga fadhiyo nin walba adduunkaa yar buu eeganaya dhaldhalaalkaas aakhirana waaba la iska ilaaway marka halkaas ayay ummaddu maaragtay hogaankii kaga dhumay gaalana hogaanka noogu qabatay maanta sida loo soo ad- loo soo celiyaana ilahi wax kuma aha laakiin waxay u maqataa inay adag tahay la yaab ma leh in dul sidaas noqday ay u soo degdegto carada allah iyo ciqaabtiisa sida uu tilmaamayo sheekh xaaris annadaari oo ka mid a culimmada muslimiinta kaas oo isdultaag ku samaynaya waxa la filan karo haddii ay meesha ka baxdo tilmaamta ummaddan lagu ammaanay ee ah al amru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصاب الأمة الخذلان يخذلها الله تبارك وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله روى الإمام أحمد الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم يصيبها العقاب ثم الخذلان من الله سبحانه وتعالى لا يأبه بدعائها هذا الحديث حسن بطرقه أو حسن لغيره رواه أحمد والترمذي musiibada ugu weyn ee laga dhaxlay inay muslimiintu banneeyaan saaxada hogaaminta dunida waa inuu soo ifbaxay kayaanka yahuudda taas oo maanta yeelatay awood adag oo ku amartaaglaynaysa adduunka haddaba waxaa isweydiin mudan goorma ayay soo ifbaxday awoodda yahuudda sideese ku gaartay awoodda maanta ay leedahay haddii aan isultaag ku samayno jawaabta su-aashan waxaa xusid mudan in hanaqaadkii kayaanka yahuudda uu la kowsaday kacdoonka xagga warshadaha ee ka dilaaca yurub waayo warshaduhu waxaa laga maarmaan u ahaa laba cunsur oo asaasi oo kale ah dhaqaalihii lagu samayn lahaa warshadaha iyo shaqaalihii ka howlgeli lahaa sidaasi daraaddeed yahuuddu waxay ka faa'iidaysteen labadan cunsur ee asaasiga u ah warshadaha haddii aan tusaale u soo qaadanno xagga dhaqaalaha yuhuuddu waxay ku caanbaxday kamacaashidda ribada iyo iibsiga dahabka si ay u xakameeyaan lacagaha adduunka ka jira taas oo u suuro gelisay inay maalgeliyaan kacdoonka xagga warshadaha kadibna waxaa iyagoo adeegsanaya dhaqaalaha xooggan ay heleen u suura gashay inay iibsadaan warbaahinada caalamiga iyo siyaasiyiinta reer galbeedka waxa ayna bilaabeen inay huriyaan dagaallo u dhexeeya dowladaha si loo suuqgeeyo samaynta hubka ay weligoodba caan ku ahaayeen waxaana arrinkaasi ka dhashay inay si dadban u qabsadaan maamulka dunida sheekh maxamed axmed rooble oo ka mid a culimaaudiinka soomaaliyeed ee in badan baaritaanada ku sameeyey makriga iyo sharqoolada yahuudda iyo nasaarada ayaa sharaxaad dheeri ah naga siinaya sida yahuuddu ku qabsatay dunida iyo wadiiqooyinka ee arrintaas u martay iyo sida ay u howlgalaan kooxaha yahuudda ee majaraha u qabtay siyaasadda dunida yuhuuddu waxay yidhaahdeen ama shirkad yani loo sameeyo yani qolada ayada sahyuuniyada la yidhaha waa xaraka khabiisa oo haddaamo ah oo hadafkeedu ou yahay alqada'u cala almabaadi inay mabaadi'da islaamka tirtirto iyo wax alla waxaan yuhuud ahayn ayay arrinteedu ahayd nimankaas waxay isku dayeen in bal in dawlad loo hagaajiyo yuhuudda dibadeenna caalamka oo dhan la khalkhalgeliyo sida ay uga takhallusi doonto waa si yaa badan khilaafa alislaamiya khilaafa alislaamiya waa nimankii ka takhallusay khidada ay uga takhalluseenna waa khido cajiib ah markaad eegtid maxaa yeelay dadka islaamka way iska hurdeen muddo markii diintu meel fiican gaartay oo ilaahay sare u qaaday wa waa la raaxaystay dad hadday raaxada iyo cunto cunidda iyo jeclaadaan maamulkana bis waa u dhammaatay xaqiiqada noocaas ayay ku dhacday nimankaas sahyuuniyadda la yidhaha marka waxay ka shaqaynayeen khidmatu alyahuudiyati alcaalamiya yuhuudda caalamiga ah u adeegiddeeda iyo baabi'inta dadka islaamka ah waxay yidhahdeen marka aanu shaqayno xataa yusbixa alcaalamu kullah muslimuuna wakayra muslimiin caalamka oo dhan muslimiinta iyo muslimiinta kayrkood ilaa ay noqdaan fii qabdati alyahuud wa taxta qaydaratihim bay dhaheen u fiirsa nimankaas caalamka oo dhan inuu ilaa uu noqdo gacanta yuhuudda iyo saydaradooda aanu shaqayno aanu wax qabanno aanu la dagaalanno islaamka sidaas ayay ku hadleen nimankaasu waa caalamka oo dhan intaan gacanta ku dhigno oo ficlan sidii bay yeeleen caalamka oo dhan gacantay ku dhigeen tacliinta adduunka oo dhan yuhuud bay gacanta ugu jirtaa saddex waxyaalood baana adduunkan lagu hagaa maanta waa midda ugu horraysa tacliinta yuhuudday gacanta ugu jirtaa dhaqaalaha adduunka oo dhan yuhuud buu gacanta ugu jiraa maamulka ayagaa iskale dahabka ayugaa xakuma adduunka wax alla waxa la kala iibiyo ayugaa xakuma maantay doonaan bay dahabka dhulka geynayaan dhagxaanta qaaliga maantay doonaan bay dhulka geynayaan maantay doonaanna hawaday geynayaan siday rabaanay suuqyada adduunka u maamulaan wahaakada siday ayagu rabaan qaybta saddexaad oo adduunkan maanta lagu hantiyo lagu hogaamiyo waa yacni iclaamaadka waxaa loola jeedaa idaacadaha iyo warbaahinta oo dhan ama ha noqoto jaraa-id la qoro ama ha noqoto war la faafiyo kulligood yahuudda ayuu gacanta ugu jiraa waa fii qabdati alyahuud saddexdaas bayna isu qaybiyeen saddexdana ayagaa hogaamiya una fiirso meel kasta oo awood ay ka jirto awooddaas oo lagu sheego mid yacni maadi ah oo ah yacni ciidan ama mid dhaqaala waxay rabtaa ha noqotee ogaaw oo dadka hogaamiyaa waa yuhuud asalkoodu haddaysan yuhuud asalkooda naaga yuhuudeed bay qabaan xaqiiqadu saas weeye adigu meeshaad rabta ku soo wareeg caalamkaa nimanka ka taliyo oo dhanna saasay u badan yihiin markay abtirsadaan yuhuud bay isugu tegayaan madaxdaa lagu leeyahay madaxa caalam alislaami oo dhan yu kulligood inta tagaan bay jasiirad yuhuudda kula soo shiraan halkaasi carabta ku leeda yuhuudda hala cambaarayo hoosna waxay leedahay yuhuudda walaale raalli naga noqo wahaakada meelahaasna waxay ku hayaan hala cambaareeyo say ku dhacdaa taas wax wax ka jiraan maahan marka rabbi aanu ka baqanno subxaana wa tacaala oo aan garanno cadowgeenna dad u soo jeeda aan noqonno waxaan uga rayn karnaa nimanka nuucaasa waa maxay wa in tasbiruu wa tattaquu laa yadurukum kaydum shay-a haddaad sabartaan oo daacada rabbi ku dadaasaan makriga ay nimankaasu maleegayaan waxba idinkama dhibi karayo saasuu alla leeyahay subxaana wa tacaala yahuuddu waa midda mas-uulka ka ah faafinta fasaadka xagga akhlaaqda ah fawdada xagga jinsiga ama galmada daroogada iyo maandooriyaha iyo weliba jaangooynta dharka loo yaqaano mawdada ama faashiyonka iyo kuwo kale oo ay ummaddu ku fasahaday sida qoobka cayaarka iyo heesaha iyo cayaaro magacyo kala duwan loo bixiyey haba ugu horrayso waxaa loo yaqaano kubadda cagta intaas oo looga gol leeyahay fasahadinta mujtamacaadka iyo mashquulintooda maxamed xasan alfaatix oo ka mid a soo saarayaasha barnaamijka caalamulyoom ayaa inoo sii bidhaaminaya arrintan marka la eego yuhuudda iyo kaalinta ay ku leedahay fisqiga iyo fasahaadka ku faafaya dunida iyo dhalanrogga ku socda dhalinta muslimiinta waa mid aanu cidno daah ka saarnayn ee shirkadaha yuhuudda oo sida culummaduba ay ka soo warameen hadafkooda uu yahay inay maamulaan dunida dhidibadana u siibaan jiritaanka iyo awoodda muslimiinta ee waxay hirgeliyeen shirkado waaweyn oo qaabilsan daroogeynta dhallinyarada ummadda maadaama ay ka dheragsan yihiin in haddii aysan mashquulin dhallinyarada muslimiinta aysan fushan karin danahooda guracan yahuuddu waxay hirgelisay shirkado waaweyn oo ka shaqeeya fisqiga iyo fasahaadka waa nidaamkii ugu horreeyey ee bilaabay waxaa loo yaqaano shaniimooyinka iyo sameynta aflaamta iyaga ayaana gacanta ku haya shirkado badan oo caan ka ah dunida howlahaasna qaabilsan ee waxaa laga xusi karaa shirkadda lagu magacaabo hollywood oo ah shirkadda ugu weyn ee samaysa aflaamta fadhigeeduna uu yahay cariga maraykanka waxaa la sheegaa in shirweyne ee yahuuddu isagu timid sanadkii kun sideed boqol toddobaatan iyo sagaalkii ay kusoo hindiseen aragtidan ayna sanad kadib soo saareen filimkoodii ugu horreeyey oo ay ku muujinayaan inay yihiin dad dulman waxayna ku beegneed xilligii laga soo barakiciyey qaaradda yurub muuqaalkaas sida aadka ugu faafay dunida iyo sidii fariintii ay ku gudanayeen u gadantay iyagoo wax ku dhisanaya ayay bilaabeen inay dhidibada u taagaan shirkadahan waaweyn ee hadda faafinaya fisqiga fasahaadka iyo faaxishada shirkadahaas oo hollywood ay ka mid tahay dad badan oo dhallinyarada muslimiinta maanta ka mid ah oo shirkadahaas iyo aflaamtooda ku taxan ee qaarkoodna kaba dhigtay dhiigga jirkooda ku shaqeeyo ma oga in qorshahaas yahay mid yahuudda wadato looguna talagalay in isaga lagu daroogeeyo sidoo kale ma oga in qaar badan oo ka mid ah agtarada shirkadahaas ee laga yaabo inuu isku okeysiiyo akhlaaqdiisa iyo habdhaqankiisuna yeeshaan inay yihiin yuhuud ku faanaya yuhuudnimadooda iyo qadiyadda ay shirkadaas u fureen sida ninka lagu magacaabo marlon brando oo ah nin wiilashayna qaarkood ay u arkaan xidig laakiin fagaarayaasha ka caddeeya inuu yahay nin yuhuud ah oo sharaf u arka in maanta shirkadda yuhuuddu maamulayso shirkadaha ugu waaweyn dunida oo ay ku jirto hollywoodka shirkadahan ayaa dhallinyarada muslimiinta iyo guryaha qoysaska muslimiinta ugu faafay si xooli ah waxayna sababtay inaan soo minguurino wax badan oo ka mid ah dhaqankooda sida inaad maanta aragto qoysas soomaaliyeed oo leh waxaan dhiganaynaa maalinta dhalashada wiilkeenna amba gabadheena waa fariin amba risaalo filimkaas laga soo arkay waxaa hubaal ah in qofka sidaas leh holigoodka ka hor marka la eega inuusan ogeyn wax taariikh dhalasho xaflad u dhigtay isaga iyo waalidkiisa iyo waalidiintii ka horreeyaba laakiin waa afkaarta cusub ee lasoo dhexgeliyey bulshadeenna waana meesha ugu badan ee laga soo guuriyey ciidaha baadilka ah hadday tahay maalinta dhalashada maalinta jeceylka iyo kuwa la midka ah oo yahuuddu ay ku daroogeysay dadkan muslimka ah waxaa la mid ah shirkadaha xayeysiiska sameeya ee dumarku horboodayaan iyo tartamada dumarka loo sameeyo ee la leeyahay waa tartanka quruxda dumarka kuwaas oo sanadkan iyo midkii ka horreeyeyba si toosa loogu qabtay magaalada muqdisho lana arkay gabdho soomaaliyeed oo isu soo qaawiyey tartankaas iyadoo culimmadii soomaaliyeedna aysan dhigna jalaq u siinin maanta yuhuudda qarashka iyo dhaqaalaha ugu xooggan ayay ku bixisaa faafinta fisqiga iyo fasaadka iyo inay muslimiinta ku beerto dadiyo leh dhaqankooda oo kale balse muslimiin sheeganaya waxay hirgelisay muuqaal baahiyayaal fara badan oo aflaamtooda ku kala faafiya daafaha dunida yahuuddu waa kuwa iska leh tiiviyada kale ah c b s a b c m b c c focus t v c n n iyo kuwo kale oo badan oo aflaamtaas ay ku faafiyaan waxaa kale oo ay qandaraasyo kula jiraan tiiviyada waddamada carabta iyo kuwa caalamka islaamka si ay u baahiyaan muuqaaladooda maanta caalamka islaamku wuxuu marayaa sida toddobaadyo ka hor warbaahintu ay tibinaysay in culimmadii ay shir isugu yimaadaan iyagoo leh filimka shirkad heblaayo waxaa ku jira dhaqanka qoomuluudka qeybtaas ha laga saaro waa arrin la yaab leh arrintan aan kuu sheegayo maalmo ka hor ayay ka dhacday waddamada khaliijka halkaas oo culimmadii ay ka qayla dhaamiyeen mid ka mid ah shirkadaha muuqaalada sameeya oo sanadkan soo saartay musalsal halis ah mashaariicda ay yuhuuddu garwadeenka ka tahay laguna daroogeeyey dhallinyarada muslimiinta fasaadka iyo fisqiga ugu daranna kaalinta ku leh waa waxaa loo yaqaano ciyaaraha noocyadooda kala duwan ee sbortiska kuwaas oo rag iyo dumar intaba loo sameeyey waxaana gacanta ku haya hay-ado waaweyn oo ay ku jirto hay-adda fifa shirkadan ayaa samaysay xiriir aad u qoto dheer oo ishaysta mintuulo ilaa iyo qaaradda ugu dambeysa ee dunida waxayna malaayiin lacago ah ku fangaraysaa sidii madadaaladaas waqti lumiska ah loogu fasahaadin lahaa dhallinyarada arrimahaas aan kuu sheegayo oo dhan maanta waddankeena soomaaliya fara ba-an ayay ku hayaan waxaana waddanka laga hirgeliyey shirkado waaweyn oo dad soomaali ah madax ka yihiin mashaariicdaasna si xowli ah ugu fulinaya gudaha waddanka kuwaas oo u baahan in wax laga qabto
كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا laakiin qofka muslimka ah waa inuu ogaadaa in sarraynta yahuudda ay maanta ka gaartay dunida iyo fasaadka ay ku hayaan caalamka ay tahay qadar rabbi oo qur-aankuna tilmaamay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا
waqadayna waa xukunay oo waa u sheegnay ilaa bani israa'iila yacquub wiilashiis fil kitaabi kitaabka dhexdiisa waxaan ugu sheegnay latufsidunna fil ardi dhulka dhexdiisa ad fasaadinaysin oad fasaadinaysin maratayn laba jeer reer bani israa'iil haddaad tihiin arrintaasaa dhici doonta latufsidunna fil ardi dhulka dhexdiisa ad fasaadidin macnaha fasaadina wa maratayn laba jeer walataclunna waa sare noqon doontiin culuwan sare naqasho kabiiran ee weyn oo sarayn fiican maaha waa tii falxumada ahayd ina fircauna calaa fil ardi soomah waqadaynaa waxaan go-aaminoon goynay oon u waxyoonoon u sheegnay ilaa bani israa'iil reer bani israa'iil fil kitaabi towra dhexdiisa waxaan ugu sheegnay la tufsidunna fil ardi dhulka dhexdiisa aad fasaadinaysin oo fasaadinaysin maratayn laba jeer ayaad fasaadinaysin faasaad oo macnaha diin la-aan iyo diinta ka qalloocataan oo noqotaan dad diintii iyo arrintii alla watay gara waayey ee markaa garab maray ayaa dhulka marka fasaadkaas ku fidinaysa laba jeer walaa taclunna culuwan kabiira iyo awood yeelataan aad dadka fasaadkaas iyo yacni arrinka aad loo diideen inaad idinku dadka xoog halad kula qasabtaan iyo midaad ballanqaadyo beena iyo waxyaalahaas ku samaysaan dhulka idinku halayntaas la dhexmaraysa culuwanaad kornaqaysin kabiiran ee weyn sidaas marka macnaheed waa maxay iska ilaaliya ka digtoonaada maqnaashaha islaamka ee fagaarayaasha caalamka waxay sidoo kale soo ifbixisay awoodda jaahiliyadda ee maanta adduunka qabsatay kuwaas oo aan kala jeedno reer galbeedka saliibiga ah gaar ahaan maraykanka iyo yahuudda oo labadooduba gacanta ku dhigay dunida laakiin ummadda islaamka ayaa ka mas-uula inay fursaddan helaan gaalada ayna dib u soo hana qaado jaahiliyadii uu islaamku burburiyey qarniyo ka hor waxaa isdultaagga mudan ayaa ah in dadka fallaanqeeya isbedelada dunida ay gebidhacleeyaan laba siyaabood oo kala duwanna u kala hadlaan haddaba maxay yihiin labadaasi qaab muxuuse yahay taxliilka dhabta ah su-aashaas waxaan hordhignay walaalka abu muxamed marka laga hadlayo falanqaynta waaqica maanta muslimiintu ay ku nool yihiin iyo mustawaha maanta ay ka gaareen xagga hooseynta markii loo fiirsho caalamka kale dadku saddex qolo ayay noqonayaan laba qolo oo geesaha fog jirto qulaad ah iyo qolo dhexdhexaada qole waxay aaminsan yihiin wax alla waxa dhib maanta muslimiinta ku dhacay iyo masaa'ibtan muslimiinta ku habsatay ha noqoto in jaahiliyadda caalamiga ah ay maanta adduunku amar taaglaynayso ha noqoto muslimiintu inay waayeen awooddoodii iyo makaani adduunka ay ku lahaayeen dadka qaarkood arrimahaas dhammaan waxay u saarinayaan shirqoollada caalamiga ah iyo mu'aamaraadka ka imaanaya xagga gaalada marka dadkaas waxay samaynayaan canaanta iyo dagaalka dhan waxay ku ridayaan gaalada oo waxay leeyihiin dhibaatada jirta dhammaanteed muslimiintu wax shuqula kuma lahan ee wax dusha loo keenay weeye qoladaas waa qolada ku fogaatay waxa loo yaqaano almu'aamara iyo khuduuradeeda darafka kale waxaa jirta qolo aaminsan inaysanba jirin wax la dhaho mu'aamaro adduunka waxa dhibka ka dhacayana muslimiintu ayagu isku geysteen dibdhac kasta oo muslimiinta ku yimaada iyo takhalluf kasta in ayagu keensadeen wax makri la yidhaahdo iyo wax shirqool ah inaysan jirinin ee ay tahay wax loo saarinayo gaalada fikirkaas inta badan waa midka ay qabaan cilmaaniyiintu waxayna ku jeesjeesaan inta badan dadka ka hadla dhagaraha lagu haya muslimiinta iyo mu'aamaraadka loo maleegayo labadaa marka fikiro iska soo horjeeda labada way khaldan yihiin xaqiiqada rasmiga waxay tahay way jirtaa labada arrimoodba waxaa jirta mu'aamaro iyo shirqoollo iyo dhagaro fara badan oo ay gaaladu soo maleegeen waxaa jirta in ummadaha caalamka oo gaaladu maanta ay isugu tageen inaan muslimiinta aysan u dhalanin dowlad jamcisa makaanadoodii iyo sharaftoodii qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaalaa aad ayuu uga hadlay inaysan gaaladu ka zuulayn inay muslimiinta dhag rahayaan walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istitaacuu dhanka kale waxaa jira gaboodfal ka imaanaya muslimiinta oo ay ugu horrayso inay ka fogaadeen isku xukumka kitaabka ilaahay inay ka tageen diyaargarowgii iyo jihaadkii inay raaceen shahawaadka adduunyada taas oo maanta ka dhigtay inay noqdaan dadka adduunka kuwa ugu hooseeya marka labadaa arrimood oo ummaddii oo ka tagtay khayriyaddii waxay ku mudatay khayriyadda ahayd ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkar ummaddii oo ka tagtay iltisaamka axkaamta shareicada oo lagu daray cadowgeedii oo isku bahaystay ayaa waxaa ka dhashay waaqica maanta muslimiintu ay ku nool yihiin waana sidaas midka xadiidku ishaarayo xadiidka caanka oo mashhuurka ah tadaaca calaykum alumam waxaa ku jira xadiidka tadaaci alumam isku habarwacasho gaalo ka imaanaysa iyo muslimiintii oo taqaacus ku dhacay oo diintii ka fadhiistay noqdayna huthaaun ka huthaa'i sayl marka waana mucjizo nebiga sal lla ly slam ka mid ah mucjisaadkiisa iyo u ka warramay waxyaalaha haybiyaadka ah in heerkaa la gaari doono heer cadowgiina bikulli alwaanihi wa asnaafihi uu isbahaysanayo muslimiintiina ay yihiin wax liita oo tiro badan tayana aan lahayn nebiguna sababta wuu noo sheegay heerkana gaarsiisay xubu dunya wa karaahiyat lmowt wey
يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيف من بلاد المسلمين تسربوا دسوا لكم أفكارهم
haddaba sidee ayay muslimiintu ku soo ceshan karaan hogaaminta caalamka ee ka farabaxsatay qarniyo ka hor muxuuse yahay rasiidka ama keedka ay haystaan ee u suuragelin kara inay ku soo noqdaan fagaarayaasha caalamka oo ay safka hore kaga jireen su'aalahaas iyo jawaabahoodoo faahfaahsanna waxaad ku dhegaysan doontaan xalqadeenna xigta insha allah guud ahaanna xalqadii toddobaad ee barnaamijkan intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaa igala qayb qaatay marti kala duwan kulan dambe ayaa inoo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيبوا وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا لا تجنحوا لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط الأرحم الأرحم والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا